halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah bisha sebtembarna waa saddex iyo labaatan sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah we've made significant strides, which we have weakened the cap capability of Al-Shabaab. In this regard, gudaha soomaaliya waxaannu samaynay tallaabooyin muhiim ah taasoo aan ku wiiqnay awoodda al-shabaab sidaas daraaddeed waxaan u mahad celinayaa amisom dadaalkooda nafhuridda ah ee ay kaga hortegayaan al-shabaab si aan u xaqiijinno jiritaanka guulahan waxaannu diiradda saaraynaa xoojinta iyo dhismaha ciidamada qaranka soomaaliya kaasi waxa uu ahaa xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo xalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay warbixin ayaannu idinkaga haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay afar gabdhood oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka
brogramka aan u imaanay waa brogramka i v l oo international fistriska marka shan gabdhoodoo labada aqalka kala socdo ayaan nahay ee golaha baarlamaanka soomaaliya saddex sanatar iyo labo golaha shacabka ka socda brogaraamka u imaana muhiimadiisu waxay ahayd inaan la kulanno dad dowladda maraykanka ka tirsan waxaa kaloo aannu idiin haynaa shir lagu dhiirigelinayay maalgashiga qurba joogta ee soomaaliya oo xalay minisooro lagu soo gebagabeeyey waxaan kusoo casuunay ganacsato soomaaliya oo kala duwan oo ka timid soomaaliya gudaheeda iyo adduunka dacaladiisa qaarkood waxaan kaloo ka soo qaybgelinay oo ayagana dhaqaale ahaan awoodna u leh u s aidka qayb ka midoo layidhaahdo geel oo runtii tayagelisa maxaan ku dhahaa soomaalida soomaalida qurba joogta ah ama soomaalida gudaha ku nool ee fakar ganacsi haysata kabta haddana kabiddeeda rabta inay ku cusii qaado qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay codsi ay u jeedisay hogaamiyeyaasha caalamka kaasoo ku aadanaa in laga dulqaado xayiraadda dhinaca hubka ah ee muddada rubuc qarniga ah saarnayd ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo hadal xalay ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay in laga dulqaado xayiraadda saaran ee dhinaca hubka ah si ciidamada qaranku ay u helaan hub culus oo u suurageliya jebinta xarakada al-shabaab oo iyadu falal argagixiso ka wada guud ahaan gobolka geeska afrika master khayre ayaa ammaanay taageerada ay ka helaan ciidamada nabad ilaalinta afrika ee amisom oo dalkiisa u suurtageliyey in uu helo ammaan iyo xasilooni siyaasadeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sidoo kale beesha caalamka ka dalbaday in ay ka fududeeyaan deymaha lagu leeyahay si ay uga soo kabtaan rubuc qarni ay meesha ka maqnayd dowlad si hufan u shaqaysa warkaasi oo dhammaystiran idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan saraakiisha maamulka borto rico ayaa ka bilaabay qeybta galbeed ee jasiiraddan daadgurayn ay dadka ugu daadguraynayaan basas kadib markii ay khubarada saadaasha hawada ka digeen halis ka soo socota biyo-xireen weyn oo bilaabay fatahaad biyo-xireenka guwaja taka ayaa jimcihii bilaabay in uu karkaarada jabsado waxaana saraakiishu ay u sheegeen dadka in ay deegaanada u dhowdhow biyo-xireenkaasi isaga baxaan shaqaalaha kontaroolo biyo-xireenka lake guwajataka ee dhaca waqooyi galbeed ee borto rico ayaa ku waramay fatahaadda biyo-xireenku in uu biloobay ama ay bilaabantay galabnimadii jimcihii shalay saraakiisha ayaa sheegay in qiyaastii toddobaatan kun oo ruux ay u baahan yihiin in si dhaqso ah looga samata bixiyo aagga fatahaadahan ayaa waxaa sababay duufaanta maariya oo maalmahan bagaraacaysay gobolka borto rico ee uu maamulo maraykanka subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa voice of america aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa beesha caalamka ka dalbaday in dalkiisa laga qaado xayiraada saaran ee dhinaca hubka ah khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu ka jeediyey fadhiga golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ayaa waxaa warbixintan inooga diyaarisay waryaheena sahre ciidla nuur oo haatan new york ku sugan
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa khudbadiisa ku bilaabay muhiimadda ay leedahay nabadgeliyadu waxaanay khudbadiisani kusoo beegantay maalin uun kadib iyadoo dunida laga xusay maalinta nabadgelyada adduunka qaramada midoobeyna ay halkudhigga sanadkan usoo qaadatay ammaanka adduunka iyo weliba xasiloonida dadweynaha dunida ku nool ra-iisul wasaare khayre wuxuu tusaale usoo qaatay baahida ay muddo badan dadka soomaalida u qabeen nabadgelyada waxaanu sheegay inay dhibanayaal u ahaayeen col iyo abaar
dadka soomaaliyeed waxay sannado badan dhibanayaal u ahaayeen dagaallo macluul iyo saboolnimo waana sababta keentay in dad badani dalka gudihiisa ay ku barakacaan halka in badanina ay u qaxeen dalalka dibadda sidaa aawadeed aqoon badan ayaan u leenahay muhiimadda ay leedahay baahida ay dadku u qabaan nabadgelyo iyo sharaf ku noolaasho waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahad celiyo cid kastaa oo gacan ka geysatay ama garab ka taagnayd soomaaliya wakhtigii adkaa haatan soomaaliya kor ayay u soo kacaysaa waxaannu diyaar u nahay inaannu ka qayb qaadanno horumarka ka socda gobolka qaaradda yadda iyo guud ahaanba caalamka waxaannu sii wadaynaa horumarinta soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaa kale uu khudbadiisa ku sheegay caqabadaha ka hortaagan dowladda haatan ka jirta soomaaliya inay horumarka intaasi kasii badiso
waxaa jira caqabado aad u daran oo aysan xakamayn karin dowladda soomaaliya waxaa ka mid ah dhaqaalo xumo hortaagan horumarka kaasi oo aanan laga tallaabsan karin haddii aan maaro loo helin sida taageero dhaqaale iyo maalgashi dibadeed ra-iisul wasaare khayre waxaa kaloo uu aada ugu dheeraaday halista ay argagixisada caalamiga ahi ku haysa soomaaliya waxaanu tilmaamay in ay ku sugan yihiin soomaaliya ururada isis iyo alqaacida oo saameyn ku yeeshay dadka gudaha soomaaliya ku nool waxaa kaloo uu u mahad celiyey ciidamada amisom iyo wadamada ay ka yimaadeen isaga oo sheegay inay marar badan fashiliyeen duulaana ay soo qaadayeen al-shabaab balse ra-iisul wasaare khayre waxa uu sheegay inay jirto caqabad kale oo hortaagan in ciidamadu ay gaadhaan guulo intaasi ka sii badan
gudaha soomaaliya waxaannu samaynay tallaabooyin muhiim ah taasoo aan ku wiiqnay awoodda al-shabaab sidaas daraaddeed waxaan u mahad celinayaa amisom dadaalkooda nafhuridda ah ee ay kaga hortegayaan al-shabaab si aan u xaqiijinno jiritaanka guulahan waxaannu diiradda saaraynaa xoojinta iyo dhismaha ciidamada qaranka soomaaliya hase yeeshee cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya waa derbi adag oo xanibaya ujeeddadii laga lahaa ciidan qaran dowladda federaalk soomaaliya waxay sii wadaysaa inay la shaqayso golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxaanuna rajaynaynaa inna laga qaado cunaqabataynta hubka ra-iisul wasaare khayre wuxuu carabka ku adkeeyey sida ay dowladdiisu ugu baahan tahay kaalmada beesha caalamka waxaa kaloo uu ka hadlay abaartii baahsanayd ee dhowaan ku dhufatay wadamada geeska afrika isagoo tilmaamay inay galaafatay nolosha kumanaan qof oo soomaaliya iyo xoolo aada u tiro badan welina ay jirto malaayiin soomaaliya oo qarka u saaran inay macaluul amaba tabardarro u dhintaan
wakhtil xaadirkan xaaladda bini-aadamnimo ee malaayiin soomaali ah waxay weli ku sugan tahay mid nugul welina way jiraan raadadkii abaarta iyo macluushu dowlad ahaan waxaannu leenahay qorshe wax loogaga qabanayo mashaakilkan soo noqnoqonaya hase ahaatee soomaaliya iyo waddamada la midka ah ee u nugul isbedelada cimilada ee saameynta ku yeeshay ma awoodi karaan inay la tacaalaan masiibooyinkaasi gabagabadii wuxuu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka hadlay arrimaha haweenka iyo dhallinyarada oo uu sheegay in dowladda haatan ka jirta soomaaliya ay ku guulaysatay inay kor u qaaddo tirada haweenka ee ka qaybgelaya golayaasha dalka sidoo kalena dhallinyaradu ay kaalin muuqato ka qaateen xilalka ay dowladdu magacowday wuxuu tusaale usoo qaatay wasiir cabaas siraaji oo kusoo koray xerada qaxootiga ugu weyn ee caalamka oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo aada u firfircoon kana mid noqday golaha wasiirada ra-iisul wasaare khayre balse nasiib darro dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho sahre ciidla nuur v o a new york
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel walbo aad naga dhegaysanaysaan waxaa magaalada tan washington muddo toddobaad ku dhow ku sugan gabdho isugu jira xildhibaano baarlamanka iyo senataro aqalka sare oo ay tiradoodu shan tahay waxa ay ku yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda maraykanka oo la xidhiira isdhaafsiga waaye aragnimada gaar ahaan dumarka hoggaanka ku jira samsam daahir oo senatar ah deeqa xasan oo iyana senatarada sagal biixi oo ah iyaduna xildhibaan ka tirsan baarlamanka iyo xaniife xaabsade oo iyaduna ka tirsan baarlamanka soomaaliya ayaa goor dhoweyd waxa ay nagu soo booqdeen daartan v o e da waxaanay sahre cabdi axmed uga warameen ujeeddada socdaalkooda waxaa hadalka ku horeynaysa samsam daahir
brograamka aan u imaanay waa brograamka i v l oo international fistriska marka shan gabdhoodoo labada aqalka kala socda ayaan nahay golaha baarlamaanka soomaaliya saddex senatar iyo labo golaha shacabka ka socda brograamka u imaana muhiimadiisu waxay ahayd inaan la kulanno dad dowladda maraykanka ka tirsan oo labada aqalba ah xildhibaan kongareeska iyo senatka sidoo kale international organizationska soomaaliya taageera ayagana way ahayd iyo in aan khibrad ka qaadano qaabka ay u shaqeeyaan iyo sistamkay ku shaqeeyaan inaan khibrad ka helno waa tahay waxaan bal aadayaa markana deeqo xasan deeqa adig waxaad ka mid tahay golaha senatorska ee baarlamaanka soomaaliya kulankan maxaa shanta gabdhoodoo keliya loogu soo xulay bal haddaan adigu ku weydiiyo oo raggii ay dabcan uga qaybgeli waan ma wax gaar u ahaa haweenka in looga hadlo kulankan waxaa loogu talagalay in gabdhaha lagu hormariyo waayo waxaa keliya shantiina loo soo xulay wuxuu ahaa women leadership uu ku saabsanaa waxaana loo soo xulayna waxay ahayd gabdhaha maadaama ay u baahan yihiin systemkii oo leadershipkii in laga dhiso loo sameeyo capacity building ay la kulmaan gabdho dhigoodo jooga maraykanka si ay uga qaataan khibrad iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyo sidoo kaleeto sida federaalku u shaqeeyo sida ay u shaqeeyaan systemka oo judiciaryga maraykanka u shaqeeyo anaga tababar tababar haa cadaaladda iyo waxyaabo badan adig oon ka soo kororsanay oo noo lagu tababaray ahaayeen waa tahay waxaa bal dhinacaas kaasii xigta iyadana sagal cabdirasaaq isaaq biixi bal sagalay soo dhowow adiguna waxaad iga warantaa kulamada noocan oo kaleeta ahmiyadda u leeyihiin in gabdhaha ka mida labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ka qayb galaan annagu waxaan nahay xildhibaano ay ku cusub tahay xildhibaannimada hadeera sanad markii koowaadee aan aan aan kusoo biirno labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya in aan khibrad la qaybsanno ama aan wax kororsi u tagno wadamo kala gedisanna waxay qeyb ka tahay qofka inuu fiild kastood ka shaqayso iyo qeyb kastoo aad ka shaqayso in aad adiga naftirkaaga aad baaxadda iyo mugga waxqabadkaaga aad ku kordhiso si aad u aragtid waxa adduunka ka jira iyo dadku siday u shaqeeyaan dowladda maraykanka programka naftirkiisa waxay qabaan exchange ugu yeeraan isbedelasho ayaguba way tagaan wadamo kale wadamo badan bay tagaan oo ay xubnahooda ay lasoo shiraan ay soo arkaan siday wax uu maxaan ku dhahay uga shaqaysiiyaan bilateral agreements lasoo galaan dabcan anaga hadda kama mid ahan safarkeenan qayb kama ahan taas laakiin safarkeenan qayb wuxuu ka yahay inaan anagu aragno sida ay wadankan haweenka leadership positionska jooga ama bosishanada hogaamineed jooga siday u shaqeeyaan waa tahay waxaan dib ugu noqonayaa xaniifa xaabsade xaniifa bal waxaad iiga warantaa wadankii dad badan ayaa marka ay hadda dhegaha naga maqlayaan oo dabcan dadka qurba joogtahaba ugu badnaadaane waxa ay sheegaan in dalkii dhibaato badan ay ka jirto wakhtigan aan lagu noqon karin bal adiga soo dhowow gabar yar dayar ayaa tahay haddana mudana ka tirsan ayaa tahay baarlamaanka soomaaliya bal iiga waran maxaad dhihi lahay dadkaas waa mahadsan tahay zahroy runtaa waayo dad badanaa welwel ka qabo ku noqoshada wadanka balse soomaaliya dhibaatooyin badan way soo martay laakiin hadda eh, ma- waxay maraysaa marxalad oo ay kasoo soo kabsanayso Eh, marka waa loo baahan yahay waana muhiim dadka u dhashay wadanka soomaaliya oo soomaalida ah oo leh xirfado kala duwan inay xirfadooda la soo laabtaan ay dad- dal- dalkooda ugu shaqeeyaan Eh, runtii dad badanaa soo soo noqday oo soomaali diaspora ah oo wadanku soo Qurbo laabtay joog ah.
oo qurbo joog ahaa oo waxyaabo badan soo kordhiyey oo la imaaday ganacsiyo oo eh, wax badan soo kordhiyey Eh, marka s- ma ahan inuu wadanka yahay keliya oo la fiiriyo qeybta oo negatifeka ah oo eh, l- uun la arko Dhinaca xun.
dhibaatooyinka socdo dhinac xun wadan walba oo aad aragtid oo aad hadda joogno wadamadan way ka jirtaa eh, dhibaatooyinkaas Eh, q- way leeyihiin dhinacyo kale oo dhibaato ah marka soomaaliya waxyaaba badanaa jiro oo aan yani hadda aan dhihi karno waa meel lala qabsan karo marka qofkii rabo inuu wadanka la qabso wadankiisa u shaqeeyo fursad bay u tahay inay soo noqdaan zamzam daahir ayaan aadaya zamzam adiga deegaanada gobolada dhexe ee ceeldheer ayaa dabcan mudane ka tirsan baarlamaanka aad u tahay sidaasoo kale ceeldheer qaar ka mida warbaahinta maanta waxa ay warinayaan in al-shabaab ee maxaa la dhahaye dhalinyarada ay ku qasbayaan in ay noqdaan sida warbaahinta ay qorayso al-shabaab ay ku biiraan marka khatar intee leeg ayaa goboladaasi dhexe oo dhan al-shabaab ay wakhtigan ku yihiin maxaad se ka qaban kartiin mudanayaashii laga soo doortay deegaankaas haddaa ka mid tahay probleemka al-shabaab uu uu ama dhibaatada uu wadanka ku hayo waa waa ceeldheer keliya maahane en en en soomaaliya oo dhan ayaa la qabto qeybo ka mida en dowladdii soomaaliya ee annaga aan hadda ka mid ka nahayna awood ay wadankii oo dhan ay kula wareegto ammaankii iyo ay kaga shaqaysanna ma lahan En, laakiin waan rajaynaynaa inay awood yeelato En, dhibka reer ceel dheer heystana dhib ayaga keliya hadda u gooniya maahan waana midaan aada uga xunnahay En, waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow ama en, xilligay noqotaba in oo laga bixi doono oo xal loo heli doono oo soomaaliya oo nabada hoomida la arki doono hadduu ilaahay idmo
kuwaasi waxay ahaayeen gabdho afar ah oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo iyagu booqasho ku jooga magaalada tan washington daartan v o a na nagu soo booqday waxay u waramayeen sahre cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah in waraysigan oo dhammaystiran aad maalinta axadda ah ee soo aadan haddii uu eebe edmo aad kaga bogan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
weli halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington shir looga hadlayay dhiirigelinta iyo taageerista qurbajoogta dooneysa inay soomaaliya maalgashato ayaa lagu qabtay kuliyadda hambry ee jaamacadda minnesota kulankan oo ay iska kaashadeen jaaliyadda soomaaliyeed ee somali action alliance iyo hay-adda u s aid ayaa waxaa kasoo qayb galay safiirka soomaaliya u fadhiya mareykanka axmed ciise cawad iyo duqa magaalada minneapolis betty hajis agaasimaha guud ee ururka somali action alliance xaashi shaafi ayaa waxa uu shirkan uga waramay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade
shirka wuxuu ku saabsanaa sidii een, ah, een, tayadooda eh, dhaqaale kor loogu qaadi lahaa dhalinta ama waxgaradka haysta fakar fiican fakar ganacsi wanaagsan oo doonaya ganacsigooda inay horumariyaan xujada hortaagana ay ahayd dhaqaale iyo waxaan ugu talagalay ugu talagalnay inaysan mar dambe dhaqaale aysan sabab u noqon qof maskax wanaagsan inuu hirgeliya maskaxdiisii dhaqaalaha uu rabay inuu ku kobciyo inay dhaqaale la-aan ku dhacdo ama uu waayo lacagtii ama resourcekii u baahnaa uu ku hirgelinaha mashaariicdaas tiibaa waxay kaliftay inaan conferensigan aan ku qabanno halkan oona isugu yeero kuwii dhaqaalaha haystay iyo kuwii maskaxda lahaa ee fikrada fiican haystay dad badan baa dhaqaalo badan haya oo ganacsiyo badan sameeyey laakiin dhaqaalo ka badan ganacsigay sameeyeen haya jeclaan lahaa fikro fiican haddii arka inay inay investment ku sameyn lahaayeen ama ay ay dhiiro gelin lahaayeen ama dhaqaalaba ay gashan lahaayeen tii baan bal fursadaha loo raadiyay ay ku kulmaan E, marka e, fursaddan kulanka marka yaad isugu keenteen oo laga faa'iidaysan karay hadday dhaqaalo noqon lahayd iyo hadday aragti noqon lahaydba oo aad shirkan ku sacsunteen waxaan kusoo casuunay kol- eh, ganacsato soomaaliya oo kala duwan oo ka timid soomaaliya gudaheeda iyo adduunka dacaladiisa qaarkood waxaan kaloo ka soo qaybgelinay oo ayagana dhaqaale ahaan awoodna u leh u s aidka qeyb ka midoo la yidhaahdo geel oo runtii tayagelisa maxaan ku dhahaa soomaalida soomaalida qurba joogta ah ama soomaalida gudaha ku nool ee fakar ganacsi haysata kabta haddana kabideeda rabta inay kor usii qaado tusaale ahaan geel waxay sanadkan lasoo dhaafay sanadka soo socday rabtaa inay dhaqaalo geliso qofkii fakar wanaagsan haysta inay ilaa boqolkii afartan iyo shan ayada bixisa qarashkii ku bixi lahaa qofkaas fakarka wanaagsan konton iyo shan asaga la yimaado marka dadka halka jooga waxaa kamid a qoladaas u s aidka kamida waxaa kamid a geel n t i international group ayagana sidoo kale investmenteeda sameeya waxaa kamid a shuraako oo dadku wada yaqaanaan oo dhaqaalo badan baxsha kuna bixiyo maxaan ku dhahaa inay dadka fakarkooda wanaagsan ay ku kabaan dhaqaalahaas waa gartay haddii aad iiga waranto intuu kulanku socday waxyaabaha sida goonida aad ulafa gurteen ama aad diiradda ku saarteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid a hay-ad ka mida hay-adda halkan maanta hay-adaha waaweyn aan dooliga ahayn oo dhaqaalaha ku kabaya dadka fakarka wanaagsan yaa maanta waxay soo bandhigeen xalay dhalinyaro soomaaliya oo ganacsata ama fakar ganacsi haysay oo ku guuleystay inay fakarkoodii la fangeliyo iyo soo bandhigeen iyagiibaa xataa ka hadlay goobtii oo waxaa ka mid a wiilka dhalinyarada ee soomaalida ah ee hargeysa shaaha fakarka cusub oo shaaha geeyey waxaa ka mid a wiil kaloo asna jiko cusub abuuray macnaha iyo cunto hab soomaaliyeed oo welibasbaaska iyo waxyaabaa noocaas kale ah marka waxaan leeyahay waxyaabaha maanta aan gaarnay ka mid tahay inaan tusaalooyinka aan la wadaagno waxaan damacsanahay iyo goolkeenan uu yahay inuu kasii fogaado midkaa hadda maanta halkan kusoo bandhignay oon rabna insha alla kuwa soo socda soomaaliya gudaheeda inay noqdaan dadka maraykanka ee soomaalida ahna fursad goonay u tahay oo ay geel iyo qolada la dhaho u s aidka ay caawinayaan ka maraykan ahaan inay boqolka afartan iyo shan ku caawiyaan soomaalida maraykanka ee ganacsi soomaaliya damca ganacsi sida beeraha kalluumaysiga iyo enerjiga wuxuu la yimaada ganacsi noocaasa inay taageeraan waa gartay ugu dambayntii maxaad isla garateen gabagabada ama warmurtiyeedka aad soo saarteen maxaa gundhig u ah waxaan isla garanay hadalkan maadaama uu ahaa hadaladii ama wadahadalkii ugu horreeyey in la joogteeyo waddankan gudihiisan wadahadalku kasii socdo soomaaliya iyo meelo dadka munaasib u ah imaatin ahaan fudud sida kenya jabuuti meeshay noqotona in meel sanadka dambe insha allah laisugu yimaado dadka u sahlan oo iman karaan waxyaabaha oo dadku ay dhiirigeliyeen ama ay ku taliyeen bay ka mid tahay waxaa ka mid ah fakarada dadka haystay in dhiirigelin ay heleen dhaqaalyahanadii oo yiri diyaar baana inaan garab istaagno laakiin adinka gadaalhaas ku dhigana ee hor u soo socda taasi insha allah waxyaabaha aan maanta ku guulaysanaahayd
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha guud ee ururka somali action alliance xaashi shaafi waxaana uu magaalada minneabolis ugu waramayay wariyaheena minnesota maxamuud mascade
waa hagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegaysanaysaan gaar ahaan dhegeystayaasha sida tooska ah inoola socda ee ku sugan gobolka geeska afrika amaba bariga afrika haatana waxaan u weecanayaa dhinaca nuur bukhaari oo garabkayga bidix fadhiya oo inoo haya qaar ka mid ah qodobadii ugu dambeeyey ee wararkii ciyaaraha
haddii aan ku horeyno horyaalka dalkaasi faransiiska laba kulan oo ka tirsan liigwanka ayaa xalay dhacay iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee monaco ay guul weyn soo hoysay monaco waxay afar gool iyo eber ku cuntay kooxda liil oo ay marti ugu ahayd magaalada liil ee waqooyiga dalka faransiiska waxaa ciyaartii xalay mar kale ka soo iftiimay gooldhaliyaha reer colombiya ramadel falcao oo saxiixay laba ka mid ah goolasha waxa uu hadda marayaa goolkiisii koobiy tobanaad toddoba kulan oo ka tirsan horyaalka faransiiska oo uu ciyaaray dhinaca dalkaasi jarmalka haddii aan eegno kooxda ugu guulaha badan horyaalka jarmalka ee bundesliga bayer munikh ayaa iyada oo gurigeeda ku ciyaaraysa ka badan weyday naadiga wolfsburg oo ay ku kala baxeen xalay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kulankani oo ka tirsan horyaalka koowaad ee dalka jarmalka waxaa hogaanka ciyaarta daqiiqadii labay tobnaad la wareegtay bayan goolka hore waxaa rigoore ku saxiixay robert lawandaweski halka ka labaadna uu dhaliyay ciyaaryahan arjen roben laakiin wolfsburg isma aysan dhigan oo waa ay ka daba tagtay waxaana goolasha ay ku barajeysay u kala dheliyey maxi arnold oo saxiixay gool bilisyone ah iyo daniel divade oo madaxa ku dhaliyey ciyaaraha kale ee horyaalka jarmalka ee bundesliga galabta iyo caawa ayay dhici doonaa herta berlin waxay marti u noqon doontaa men kooxda kubadda cagta libzagna waxay isarki doonaan kooxda ankracht frankfurt halka stuttgard iyo augsburg ay ballansan yihiin dhinacaas iyo horyaalka dalka ingiriiskana kulamo xiise leh ayaa dhici doona waxaana kooxaha qaarkood ay dheeli doonaan galabta halka kuwo kalena ay caawa ay ciyaari doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna aanu jaleecno kaalimihii heesaha
yaa salaam codka macaan ee allahu naxariistee fanaanka cumar dhuulle cali iyo heestiisii jawhara luul ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaana soo jeedinayay jacfar maxamed kuukaa iyo nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
balagu kabano malaa'igta qalinka loo dhiibiyo ilaa qadi rina wax qari maayo naaqilaad ku bax danadkuma qore qowkabad la horteegii qiyaamaha layga kafaadiyo layna kala qariye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.